doctor xidig kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa mahadsan tahay idaacadda alfurqaan waa u mahad celinaa waa in soo dhaweynaa soo dhawaada doctore marka hore waxaad noo qeexdaa cudurka maanka Ee, cudurkan waa cudur viral ah oo hadda adduunka ka socda horena uu jiri jiray haddana socda cudurkan marka waxaa lagu qeexaa waa is endemic viral outbreak which is known as monkeypox caused by monkeypox virus waa cudur faafa loona yaqaano monkeypox ee saabtana viruska loo yaqaano monkeypox waa virus ee loo yaqaano d n a virus waana family Poxeviridae family ayuu ka tirsan yahay gruubka marka ay isku gruub yihiin waa variola amba small box iyo cobux cudurkana waa cudur shabaha small boxka amba cudurkan loo yaqaano furuqa wuuse ka calaamad yar yahay waa kaas oo saabta marka variola waa virus waa waan gartay cudurkan goormaa ayaa la arkay markii ugu horreysay cudurkan sidaan hore usoo sheegnay waa cudur hore u jiri jiray ee, haddana socda sanadkan aan ku jirna soo ifbaxay Ee, marka ugu horreysay cudurkan marka waa kun sagaal boqol toddobaatanki ilaa kun sagaal boqol toddobaatan kowgii marka ugu horreysay oo soo ifbaxay waddamaka lagu arkana waa sida waddamaka Ivory Coast Liberia iyo Nigeria markii labaad cudurkan wuxuu soo ifbaxay waxay ahayd sanadkii laba kun labaatan iyo labada waxaana lagu arkay dalka Ingiriiska ee, ilaa sagaal qof ama sagaal beerson ayaa laga baaray kuwaasoo markii la ogaadana ka imaadeen from nigeria dalka nigeria ka imaadeen Ee, markii laba kun labaatan iyo labada bishii oktoobar cudurkan wuxuu saameeyey ee, laguna arkay toddoba kun iyo toddoba boqol oo qof ayaa lagu arkay cudurkan adduunka oo dhan toddobaatan iyo afar kun iyo toddoba boqol oo qof ayaa lagu arkay adduunka oo dhan cudurkan markii la baaray hadda halkee buu marayaa cudurkan dalalka aan deriska nahay oo xuduud aan leenahay sida dalka kenya ayuu hadda cudurkan aad uga socdaa waxaana lagu arkay laateysankii juulaay ayaa lagu arkay kiiska ugu horreeyey waxaana lagu arkay nin darawal ah oo afartii laba jir ah ayaa kiiskan markii la baaray lagu arkay waxaa kaloo lagu arkay wadamaka sida wadamada kale oo sida tanzania iyo uganda marka cudurkan markaan si guud u qiimeyno in africa markaa tumi saddex wadan ayuu saameeyey cudurkan sanadkan laba kun labaatan iyo afarta Ee, dhimashada uu hadda uu geystay cudurkan sanadkan aan ku jirnana waa afar boqol toban iyo sagaal qof cudurkan aad noo sharaxday ma jiraan wax astaamo ah oo uu leeyahay ama uu caan ku yahay cudurkan waa cudur zoonotic disease wuxuuna ku faafaa sida animal to human in cudur xayawaankii ka imaado kabacdina baniaadamka uu gudbiyo amba kabacdina eh, waxaa kaloo ku faafaa human to human inuu qof qabo cudurkan oo qof kale uu gaarsiiyo siyaabaha laiskugu faafi kala waa in direct contact with eh, ill aliman eh, xayawaan jiran inuu qofka oo contact la sameeyo ama taabasho oo la sameeyo oo taabto oo xayawaan ka xanuunsanaya jirkiisa oo taabto amba direct continuous ama skin to skin qofkii maqaarka maqaarkiisa inay istaabtaan oo kale iyo respiratory droplets qofkii inuu kusoo gaaro amba kugu qufacoo kale candhuuftiisa ay kaa soo gaarto afka kabacdina sida aa u qaado Ee, cudurkan marka incubation period wax loo leeyahay amba xilli hooris cudurkan xilli hooriskiisa oo qofka kasoo ifbixi karo oo qofka calaamadiisa kasoo muuqan karaan waa toban iyo laba maalin sida average ahaan wuxuuse masalaa cudurkan small boxka ayuu mathalaa calaam ahaan laakiin xagga calaamadda wuu ka saameyn yar yahay wuuna xagga khatartana wuu ka dhibaatar yahay small boxka ama cudurkan loo yaqaano furuqa ayuu mathalaa laakiin xagga saameynta ama dhibaataynta wuu ka yahay cudurkan marka calaamadaha lagu arki kara maxaa ka mid a fever qandho oo heerkulkeeda uu gaaraya soddon iyo sideed ilaa afar sentgree taasoo ay la jirto marka qandhadaas marka waxay jiri kartaa hal maalin ilaa af- eh, afar maalin taasoo ay la jirto marka qarqaryo fara badan jiris weakness qofkii tabardarro in lagu arko in dhabar xanuun back pain lagu arko lagu arko farangitis in lagu arko muscle pain in lagu arko murqa xanuun qofka inuu dareemo qofka lymphadenopathy wax loo yaqaano qanjirada qofka inay bararaan kabacdina waxaa jirka in lagu arko rash oo samaysto rashkaasoo marka ka bilaabanayo face- faceka rashka waa finan ka soo baxa jirka finankaasoo marka ugu horeysa lagu arki karo wejiga ama faceka kabacdina ku faafayo jirka oo dhan marka rashkaas ama finankaas waxay jiri karaan laba ilaa afar isbuuc kabacdina nabrahaas ama finankaas waxay isku bedelayaan qolfo ay isku bedelayaan cudurkan ma jira cudur lagu qaldi karo sidaan hore usoo sheegnay cudurkan si weyn waxaa loogu qaldaa oo ummadda ay ugu qaldaa oo ay dhakhaatiirta ugu qaldi karaan waa small boxka inkastoo small boxka eradication lagu sameeyey adduunka laga baabi'iyey oo uu shabaha laakiin xagga shabahadda wuu shabaha laakiin waa cudur hadda adduunka laga ciribtiray Ee, daawooyinkiisa hadda la siiyo waa iska supportive treatment waa daawooyin kaalmaati ah kaalmaati waaye cudurkaana si iskiisa ama daawo la-aan oo iskaga daawogi kara qofka waa laba ilaa afar isbuuc ayuuna daawoobi karaa qofka marka dhimasho ahaan qofka marka maxaa dadka la- ee, marka qiyaasaan la sameeyey boqolkiiba marka maxaa la- waa hal ilaa toban percentage ayaa u dhimatay cudurkan cudurkan marka maxaa supportive treatment loo sii karaa daawooyinka marka oo supportive treatmentiga amba waxaa weeye kaalmaad qofaan loo sii kara maxaa kamid ah waa inaad qofka xanuunka ka baabi'iso waa inaad pain killer u samayso xanuunka baabi'isa antiviral therapist inaad samaysa oo daawooyinkii daawooyinka antiviruska ahay oo inaad siiso waa in dadkii ay treatment qofkii uu indhaha ka saameeyo sida sababtoo ah calaamadaha lagu kala karo wuxuu leeyahay waa colon ulceration ka mid ahday ay indhihii qofkii waxaa weeyaan qaybtu ay gudaha ay ka dilaacaan dadka noocaas oo indhaha ka dilaacan waa in indhahay daawooyin waxaa weeyaan laga siiyo waxaa kaloo la sameyn karaa qofku waa in nasiino loo sameeyo oo qofkii guriga joog la dhaho oo ummadda uusan kusoo faafin maadaama uu daaradda contacti uu yahay oo cudurkan iskinta iskin lagu qaadi karo waa in dadkii lagu xanibaa guryaha iska joogaan waa kaa ma jiraan wax mahadhooyin ah ama raadad uu ka tago Eh, mahadhada amba complicationka cudurkan uu leeyahay waxaa ka mid a eh, inuu sameeyo secondary bacterial infection Eh, nafradii aan sheegnay ee qorfii jirka nafradii uu ku samaystay inay qofkii ay bacteria ay ka faa'iidaysto oo sida maqa- eh, bacteriada maqa- maqaarka dushiisa saaran ay ka faa'iidaysto kabacdina jirka qofkii bacteriada ay ka faa'iidaysto ay ku faafto Eh, qofkana uu markaas uu ku dhaca waxa la septicemia infection dhiiga uu kusii faafo Eh, waxaa kaloo uu hamahanada uu reebo kara maxaa kamid a coronal ulceration qofka inay dilaacdo indhihii ay dilaac ay sameeyaan gudaha kabacdina qofkii indha la-aan oo nacdo ama baraynes amba qofka indhaha ay ka dhacaan mahadhada oo kale oo sameyn kara waa bronchopneumonia qofka waa inuu samada odana uu ka sameeyo cudurkii mahadhada oo kale uu leeyahay maxay tahay waa encephalitis waa inflammation amba caabuq ku imaado maskaxda kabacdina qofka maskaxdiisa ay doorsoontana waa la arki karaa kahortag uu leeyahay amba wax loo yaqaano prevention Eh, waxaa la sameey karaa immunization dadka in talaal loo sameeyo Eh, monkey box vaccine in loo sameeyo oo dadkii wax talaal ayaa loo sameeyo iyo isolation animal xayawaanka cudurkan lagu arkana waa in la karantiilaa oo waxaa weeyaan amba dee xayawaanadan laiska safriya laiska fogeeyaa meel oo dadka uu ka dhibaatay karan laga fogeeyaa doctor xidig ugu dambeyn maxaa talo ah oo aad siinaysaa dadka ku dhegeysanaya talada amba si guud aan sii lahay dadka i dhegeysanaya eh, waa horta in dadku ay wacyiga ay la socdaan oo mar walba wixii soo ifbaxa dadku waa inay dad la la socdo wacyiga yihiin iyo adduunka isbedelada ka dhacayo iyo cudurada soo kordhayo dadku cudurka saad ogtihiin saan hore usoo sheegnay wuxuu aadada u saameyn u leeyahay uu kusoo ku faafayaa wadamaka aan dariska nahay marka isku socodka dadka ay safaradana way badan yihiin oo dalalkii in waxaa dadka ay aadaan laga yaabaa xududa waa isku furan yihiin dadka marka waa inay si guud ay waaqicay la socdaan oo cudurkaas inuu jiro ay ogyihiin dalalka cudurkaas laga sheegana waa inay markii ay u safrayaan amba aadan ay taxadir gooni ay yeeshaan amba safarka dee dee laga baaqi karo laiska baajiyo Eh, waxaa kaloo ummadda si guud aan tala siinayaa eh, cudur- qofka cudurkan amba calaamadahan aan soo sheegnay isku arka waa inuu me- meesha ugu dhow oo dhakhtarka uu j- dhakhtar dhaqa- eh, dhakhtar uu joogo amba xarunta ugu dhow waa inuu si dhaqsi ah oo ku wargeliyaa uusan cudurkan qarsan uusan guriga la jiifan ummadda kale oo diriskan uusan cudurkan uusan ku dhibaatayn